أندلس للناس جئناك أندلس والله يرعاك أندلس للناس جئناك أندلس والله يرعاك أندلس يا نصر أجدادي أندلس عودي بأمجادي أندلس يا نصر أجدادي أندلس عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu dhegaystayaal waa habeen arbaco ah taariikhduna ay ku beegan tahay soddonka bisha rabiicu thaani sanadka kun afar boqol toddobiyo afartanka hijiri kusoo dhowaada qodobada ugu doorka roon warka fiidnimo dowladda saliibiyadda kenya ayaa mar kale quus ka muujisay fashilka hareereeyey duulaanka kufaarta afrikaanta ee soomaaliya kooxda riddada soomaaliya ayaa mar kale digniin culus u dirtay xubnaha mucaaradka riddada ee hubka ku sita magaalada muqdisho xilli uu ka sii daray khilaafka ka dhex taagan murtadiinta wilaayada baaya ayaa kubcin dhanka xoolaha u samaysay xoolodhaqatada ku nool deegaano hoos tagaha degmada buurha kabooha ee wilaayadaas madaxa maamul goboleedka gaalaraac ah ee hirshabeelle ayaa cayriyey murtadkii maamulkaas ugu magacaabna gobolka hiiraan dhegaystayaal intaasi waxay ahaayeen qodobadii ugu doorka roonaa warka fiidnimo imikana isagii oo faahfaahsan dowladda saliibiyadda kenya ayaa mar kale quus ka muujisay fashilka hareereeyey duulaanka kufaarta afrikaanta ee soomaaliya warbixin arrimahaasi ku aadan waxaa inoo sii ambaqaadaya ah cali aadan cabdulaahi caliyare dowladda saliibiyadda kenya ayaa mar kale walaac xoogan ka muujisay dhaqaalo la-aanta bahsan ee dul hoganaysa duulaanka isbahaysiga eyusom ee lagu soo qaaday dalka soomaaliya taliyo xigeenka ciidanka difaaca kenya murtad maxamed xasan ayaa si weyn uga qayladhaamiyey fashilka hareeyey isbahaysiga eyusom maru dhowaan ka qayb galay shir ay isugu yimaadeen taliyaasha militariga ee wadamada ay ciidamadoodu qaybta ka yihiin howlgallada militari ee ururgaaleedka qaramada midoobay shirkan oo maalmo kahor ka qabsoomay caasimadda hindiya ee new delhi ayaa taliya-xigeenka ciidanka kenya uu si gaar ah ugu nuxnuxsaday warwarka ay dowladda kenya ka qabto dhibaatooyinka dhaqaale ee hareeyey howlgalka eyusom murtad maxamed xasan waxa uu si cad u sheegay in maalgelin la-aanta soo food saartay eyusom ay si weyn u weeqayso awoodda ciidamada calooshadu shaqaystayaasha afrikaanta sidaas darteedna aanay u babaacdhigi karin dagaalka ay kula jiraan mujaahidiinta xarakada al-shabaab qayladhaantan kasoo yertay taliya-xigeenka ciidanka kenya qayladhaantan kasoo yertay taliya-xigeenka ciidanka kenya ayaa kusoo aadaysaa xilli dowladaha saliibiyiinta ee qaybta ka ah duulaanka ashaadaladirirnimo ee lagu soo qaaday dalka soomaaliya ay walaac xoogan ka qabaan dhaqaale la-aanta haraysay howlgalka eyusom oo haatan qarka u saaran in gebi ahaanba uu burburo aad baad u mahadsantahay caliyare kooxda riddada soomaaliya ayaa mar kale digniin culus u dirtay xubnaha mucaaradka riddada ee hubka ku sita magaalada muqdisho xilli uu ka sii daray khilaafka ka dhex taagan murtadiinta marwaan moxamed ayaa warbixintaasi inoo haya xilli uu sii xoogeysanayo khilaafka siyaasadeed u dhexeeya murtadiinta ayay kooxda riddada soomaaliya soo saartay digniino iyo amarro ka dhan ah kooxaha mucaaradka ah ee isku magacaabay golaha samatabixinta cumar cabdi calo ah wasiiru dowlaha wasaaradda gaashaandhigga ayaa shir jaraa'id ku sheegay in awood militari u adeegsan doonaan cid weliba oo gaadiid dagaal iyo ciidamo ku dhex wadata magaalada muqdisho wuxuuna ku goodiyey inay dagaal la geli doonaan ciddii xabad ku soo ridda maleeshaadkooda kooxda riddada ayaa qartay inay fulinayso amarkii isbuucii hore ka soo baxay ee dhigayay in hubka dhigis lagu sameynayo dhammaan saraakiisha maleeshiyaadka ee daacadda u ah siyaasiyiinta mucaaradka ah qof baabuur soo gatay ee iska buufsaday ee ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed riigmadooda ama loogadooda ku buufsaday ee isticmaale magaalo joogana ma dhici doonto waxaa intaas kuu sii dheer waa haddii ee dhacday inuu isku adkeeyo qof gaari ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed uu leeyahay way dhici doontaa waxaa waaye wax sheeko dheer waaye waxaan rabaa marka inaan ku soo koobo hadda ma dhicin ayadoon xabad dhicina laga soo qaaday laakiin qof kastoo isku dhejiyey gaariga ciidanka xogga dalka soomaaliyeed ee aan diiwaan gashaneyn ama buufsada ee isku dhejiyey gaarigaas iyo dheshiike iyo seben iyo bkm aan qaadanaynaa qof aan ka yeelayna mala hal sano markii la joogo ay ka dhiman tahay dowladda waxaan soo qaadanaa dhashiike iyo waxaan soo qaadanaa baalkii iyo bambooyin iyo baalkii aan soo qaadanaa macnaheeda annaga waa naqaanaa meesha ay ku dhammaanayso arrintan ayaa ku soo aadaysa xilli dhowaan howlkadhigis lagu sameeyey ugu yaraan laba sargaal ah oo maleeshaad ku haystay muqdisho lana rumaysan yahay inay u janjeeraan siyaasiyiinta mucaaradka ah ee isku diyaarinayeen kooxda riddada ay la galaan loolanna haddii murtaan xasan gurguuta ku adkaysto ajendayaashiisa doorasho ku sheega ah mahadsanid marwaan wilaayada baay ayaa kubcin dhanka xoolaha ah u sameysay xoolodhaqatada ku nool deegaano hoostaga ah degmada buur hakabo ee wilaayadaasi bashiir muxiidiin abu ayman ayaa warbixintan inooga diyaariyey deegaanka bisarcadde insha allahu tacaala waxaan rabnaa inaan qaybino xoolihii tamwiilka oo lagu kabcinayey ummadda maaragtay muxuu ahaaye oo soomaaliyeed gaar ahaan dadka reemiyiga ah wilaayada islaamigaha ee baay waxay soo gebagabaysay mashruucii dadka muslimiinta loogu talagalay inay isku filnaansho dhexdooda ku gaari karaan kaasoo sanadkan ay nasiib u heleen ilaa iyo konton qoys oo reer miyi ah kana mid a bulshada ku nool deegaanada hoostaga degmooyinka qansaxdheere iyo buurhakabe ee wilaayadan mashruucan kobcinta oo dhaqaale abuur loogu sameynayay dad sabool ahaa iyo kuwa wax haystay oo kobcin iyo kaabidba loo sameynayey ayaa waxaa dad kala siinaya sanadkan kun afar boqol toddobiyo afartanka hijiri shan iyo soddon neef oo ari ah dadka ayaa la siinayay xoolo nool oo dhaqasho iyo dheef begeli kara si dadkaas gebi ahaanba ay kaga baxaan fakhriga amaba ugu yaraan ay sanadka soo socda ay walaalahooda ka hooseeya ay sakada siin karaan dhowaan wilaayada islaamigaha ee baay mar kale waxay deegaanka bisiqacde ee hoosaga degmada buurhakaba mashruucan kobcinta ee ugu samaysa shan iyo labaatan qof oo ka kala yimid deegaanada masaare ceel bashiir iyo deegaanka bisqacadda oo ahayd halkii lagu qaybinayey sheekh xamse abujacfar waaliga wilaayada islaamigaha ee baay ayaa sharxaya mashruucan kobcinta ee ka dhacay deegaanka bisqacadde waxaan ku guda jirnaa wila mashruucii kobcinta dadka masaakiinta ah lagu dhaqaalasiinayey lagu tamwiilinayey ayaan ku jirnaa horey waxaan uga soo dhammaanay degmada qansax dheere degmadii labaad ayaan maanta joognaa insha allahu tacaala waa degmada buurxakaba gaar ahaan deegaanka bisagcaddo oo maqarka degmada ah ayay shaqada ka socotaa dad aad iyo aad u fara badan oo masaakiin ahaa oo aad u tabaalaysanaa ayaa halkan la isugu keenay bixamdulilaahi tabaaraka wa tacaala ilaahay wuxuu qadaray dadkaasi in la tamwiiliyo xoolo fiican la siiyo waa shan iyo labaatan qoys shaqadaasi si fiican bay ku socotaa wax la siinayona waa ari halkii qoysba uu heli doono shan iyo soddon dheef insha allahu tacaala sidoo kale qaar ka mid ah dadkii nasiibka u yeeshay ee ku sugnaa deegaanka bisaqcadde ee sanadkan la siiyey min shan iyo soddon neef oo ari ah ayaa dhankooda cabiray shucuurkooda ku aadan xoolahan koobcinta ee loo sameeyey geeka kow walaala muslimiinta maxadala waaga maxadla muslimiinta maxadala horma aragna ilaa madininin weerin ilaa muslimin weerti nolola la taawe langaalan weertin dila la taawe muslimiinta sin weeray toobnan ari farahad wiinga faraani maasha allah hatana geek farahadi farahadi kuwiinga surugna markii lagu dhahay ka waran soddon shanta neef arigada iskale oo dhaqaaleysa lagugu talagalay ka waran wallaahi farahad wiinga faraxe farahad wiinga maanta farxadaada maxaa ku qiimeyn lahayd ilaahay wiigna waaheedkaa aza wajalag eewa ankama hadeena yo unka ilaahay wiina wahaydka inti haneen weertey zekwaadkana siidi inti mooladiyo lahagbiyanan barakhaay anti haneen qorotayna siiday soddon shan neef unampedaanna siiden ilaahay barakhaay galamtiyo guraal hisaa hoolin ro labaatan neef irin e soddon ione shan naf irin ilinka dari konton i shanwo ilaahina barakhaay ione sadagaalan kuwaal mujaahidiin marja korhashay kuwaal zakida haddaha soota haddii la deero unrun halna noolna ilaahayna deersida ini zaka kabeena hoos siyeeton ayay lama naf irin kabeena haddii afarton ayay rikabeena waa kay haddii boqol iyo labaatan saddex naf inta kabeena ilaahay hani deersi muslimiintana ando ayaan ilaahay weyn waaheedkahay gaalada ila haligibi gaalad alihijibi gaalad alihijibi muslimiin garbiya guur alihisaar mujaahidiinta nkhaasa ilaahay marja korkuwaal ugu dambeynna sheekh xamse abujacfar waaliga wilaayada islaamigaha ee baay ayaa dardaaran guud u jeediyey guud ahaan dadka muslimiinta ee ku dhaqan deegaanada hoostaga degmooyinka qansax dheere iyo buurakaba ee sanadkan ka faa'idaystay mashruuca kobcinta dhinaca sakada waxaan leeyahay dadkaasi masaakiinta ahaa haddana walaayada ay tamwiilisay waxaan kula dardaarmayaa dabcan masaakiin fara badan oo idinla mid ah idinla mustawa ayaa jirtay ilaahay subxaana watacaala ayaa idin gartay oo fadligiisa ayaad ku heshaan mujaahidiintana idinka ayaa idinsoo xuleenoo ayaa la idin siiyey waxaan kula dardaarmayaa marka in marka ugu horreysa ilaahay ay u shukriyaan oo u mahadnaqaan mar labaad inay garab istaagaan walaalahoodii mujaahidiinta oo ka shaqeeyey in faqriga ay ka baxaan oo maalqabeen ay noqdaan ka shaqeeyey oo xoolahaas ku wareejiyey inay garab istaagaan oo naftoodii iyo xantadoodii ilaahay gacantooda soo geliya inta bajihaadka ay geliyaan dhiiggaas daadanaya ay ku kaabaan oo garab istaagaan ummaddaas ay garab istaagaan muslimiinta ah waxaan kaloo kula dardaarmaya insha allahu tacaala xoolahaasi inay dhaqdaan oo faqrigii maanta laga saaray berri aysan ku laabanin sanadka dambe ayagoo haddana gacmo maran aysan meesha soo istaagin oo xoolahaadii ay dhaqdaan soomaalida waxaa weeye waa holodhaqate iyo tacbatooy weeye labadaasay inta badan u qaybsantaa marka xoolihii ilaahay baa gacantiina soo geliyaya inaad dhaqataan kontonkaa qoys haddaysan nagu soo laabanin sanadka dambe oo maalqabeen ay noqdaan oo zaka ay bixiyaan guul weyn waaye insha allahu tacaala guushaasi ilaahay sabab ha idinka dhigo noo ilaaliya guushaasin inaad ka mira dhalisaan oo sanadka dambe aad zaka bixisaan isku daya dadaalkiinni iyo juhdigiinni aad gelinaysaan xantadaasi ilaahay gacantiina soo geliyey yaan lagu ciyaarin yaan lagu faataalin mar kasta in adiga un wax lagu siiyo ma suurogalayso waxaa laga yaaba fursaddii kuugu dambaysay inay tahay marka xoolahaasi in laga faa'iidaysto insha allahu tacaala la dhaqdo la raacdo la tacbudo ayaan kula dardaarmayaa xaqii iyo waajibkiina laga bixiyo jihaadkana lagu garab istaago baaraka allahu fiik allaha fadligii waxaa si guula ku soo dhammaaday dhammaan howlihii qaybinta sakada xoolaha nool haddii ay ahaan lahayd waxsiinta fuqarada iyo masaakiinta iyo kobcinta dadka dhaqaale abuurka loo sameynaya ee sanadkan maktabka diiwaanka sakada wilaayada islaamiga ee baay uu ka sameeyey degmooyinka iyo deegaanada wilaayadan aad baad u mahadsantahay bashiir ugu dambeyntii maamul goboleedka gaala raaca ah ee hirshabeelle ayaa ceyriyey murtadkii maamulkaas ugu magacaabnaa gobolka hiiraan waa kan casaam carafaad oo warbixintaasi inoo hayaa wareegto ka soo baxday xafiiska murtad cali guudi laawey oo ah madaxa maamulka ardada hirshabeelle ayaa xilka ka qaaday murtad muuse salaade xilkan ayaa loo magacaabay murtadka lagu magacaabo maxamed carab xuseen kaasoo horay xil looga soo qabtay maamulka ardada hirshabeelle xilka qaadastan lagu sameeyey muuse salaad ayaa timid kadib markii khilaaf xoogan soo kala dhexgalay isaga iyo dabageed oo ah ku-xigeenka cali guudilaawe khilaafkaas oo salka ku haya isqaqabsi ku aadan lacagaha baadda ay murtadiinta ka qaadaan garoonka magaalada beledweyne kaasoo labada murtad isku qabsadeen ciddii qaadi lahayd cali guudlawe ayaa intuu ahaa madaxa maamulka ardada hirshabeelle waxa uu dhowr jeer guddoomiye ugu magacaabay gobolka hiiraan kaasoo markii dambe xilka ka qaaday guud ahaana dhegaystayaal warbixintaas ayaa u dambeysay warkii fiidnimo ee caawa aad kala socoteen idaacadda islaamiga ah ee andalus tan iyo kulanti dambe assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu